بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتي سوكين دنبيسي وحي أهيد وقفات مع آخر آية من سورة هود inaynu waxoogaa isdul taagnay aayadda ugu dambaysa suuratu huod haadihi alaaya ilaahay waxau uhi jala jalaaluh walilaahi gaybu الsamaawaati wاlأrض wailayhi yurjacu اlamru kulh فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هذه الآية waxa ilaahay ku tilmaamay shan weedhood oo weedh waliba keligeed ay waano u tahay oo weedh waliba ay keligeed u baahan tahay khuطab iyo muxaadaraat laakiin maadaama aynu mawaasimtii khayrka badhna aynu gallay badhna ayna soo hadheeyeen oo shacbaan aynu ku dhex jirro oo khayr badan in laga fara qabsadana mudan oo ramadaan ina soo hadhaysay oo diyaar garow iyo dadaal badan inooga baahan waxaynu isku dayaynaa si aynu mawaasimtaa dambe ugu gacan bannaanaano inaynu bal maanta soo khulaasayno aayadda macaanideeda wixii inooga hadhsanaa oo aynu soo koobno waxaynu jumcadii hore ka hadallay labada weedhood ee ugu horeeya walilaahi gaybu asamaawaati waalard ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u sugnaaday laa ligayrih cid kale shaqo kuma leh waxaa cirka iyo dhulka ku maqan ee gaybka ah waxbaynu ka soo tilmaanay wailayhi yurjacu alamru kulluh ilaahay xaggiisa ayaa amar oo dhan loo celinayaa laa ilaa gayrih waxbaynu ka soo tilmaannay waxaa maantana inoogu horaysa weedha saddexaad oo ah facbudhu nebi moxamedow ilaahay keligii caabud ta afraadee ku xigto oo ah watawakal calayh allah tala saaroo arrinkaaga u dhiibo ta shanaadee ugu dambayso oo ah wamaa rabbuka bigaafilin camaa tacmaluun nebi moxamedow rabbigaa ma ahaa ninkii moogan waxa aad samaynasaana wuu arkayaa oo wuu taalacanayaa oo rabbi jala jalaaluh makhluuqaadkiisa ma moogana kallaa wa alfa kallaa haddaba jumlada ugu horaysa ee saddexaad ilaahay waxa uu amarsiiyey nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam ummaddiisuna waa tabacun lah ummadda iyo mu'miniinta oo dhanna nebi moxamed bay amarkaa ku raacsan yihiin oo ay kaga dayanayaan allah waxa uu ihi facbudhu nebi allow ilaahay subxaanahu wa tacaala caabud waxaa halkaa dalaalad iyo astaanta weyne inooga muuqataa ay tahay haddii ilaahay hore u soo sheegay arrin oo dhammi xaggiisa inuu noqonayo haddii mustaqbalkaaga iyo awalkaaga iyo aakhirkaaguba alle xaggiisa ay ku gebagaboonayaan haddii aad markaa mustaqbal wanaagsan doonaysa adduunyo iyo aakhiraba halka uu mustaqbalkii ku jiraa waa facbudhu meel kale ha ka raadinin ilaahay caabud macnuhuna waxa uu yahay alle marka aada caabuddo ilaahay mustaqbalkaaga adduunye iyo ka aakhiro labadaba isagaa gacantiisa ay ku jirtaa oo kuu islaaxinaya laakiin adiga wixii lagaa dalbay ha lagaa helo ilaahayna wuxuu kuu yabo wuu kuu ballan qaaday baajin maayo waa kuu oofinaya facbudhu alcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaah min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatinah sida sheekhulislaam calayhi raxmatullah uu ku qeexay cibaadadu waxa ay tahay waa magac koobsanaya wax alla waxa alla uu jecel yahay ee raallida uu ka yahay rabbi loogu dhowaado waxaasi ha noqdo aqwaal iyo odhaah carabka iyo afka lagaga hadlo waxaasi ha noqdo acmaal iyo afcaal xubnaha iyo jawaarixda laga qabto waxaasi ha noqdaan wax muuqda oo acmaasha jawaarixda daahirka ah ama wax qarsoon oo acmaasha qalbiga laga qabta ah noocay doonaan ha noqdaan wax alla waxa alla uu jecel yahay ee raallida uu ka yahay ee loogu dhowaado ama qalbiga ha laga qabto sida cibaadaadka qalbiga ee cabsida iyo rajada iyo tala saarashada ama xubnaha iyo jawaarixda ha laga qabto sida salaadii iyo xajkii iyo cumradii iyo acmaashii kale acmaasha ama qalbi ha laga qabto ama xubnaha jawaarixda ha laga qabtee wax kastoo ilaahay loogu dhowaado rabbi uu jecel yahay raallina uu ka yahay waa cibaada idan waxaa layna amrayaa in cibaadadaa iyo camalkaa lala yimaado hadihi alcibaada hiya alatii min ajlihaa khuliqnaa waa tii darteed adduunka laynoo keenay allah waxa u ihi subxaanah wma khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhm min rizqi wma uriidu an yuطcimuun in allaha huwa الrazaaq du lquwati اlmatiin allah waxau uhi subxaanah jiniya insitoona umaan abuurin ilaa aniga keligay inay caabudaan oo cibaadada ii badhax tiraan mooye wax kale uma abuuran ilaahay yaraan inuu kugu badsado ama kelinimo uu kaa weheshado kuuma abuurin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa samad baa la ydhaha magacaantiisa ka mida waa ma baahde waa loo baahde isagaa loo baahan yahay isagu ma baahdo lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad idan waxaa rabbi keliya uu inoo khalqay waa licibaadatihi allah wuxuu yidhi maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun anigu iyaga arsaaqadiyo inay quudiyaan midna ka dooni maayo waayo wa huwa yuطcimu walaa yuطcam isagaa alla wax quudiyo oo arsaaqa isaga lama quudiyo lamana arsaaqo tacaala allahu can dalika culuwa kabiira ilaahay waxau ihi markaa anigu iyaga arsaaqadiyo quudin midna kama rabo waayo ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin waayo rabbi isaga ayaa aka wax arsaaqa ee awoodda adag leh adduun oo dhami hadday isugu kaa yimaadaan wax alla waxay ku deeqsiin karaan oo ay kugu filaysiin karaan ma jiro ilaahay uunbaa arsaaqadiisa iyo raxmaddiisu addoommadiisa ka ay deeqdo ee ay ballaadhantae meel walba ay gaadho ilaahay subxaanah cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa dheeldheel uma abuurin wamaa khalaqna asamaa'a waalarda wamaa baynahumaa laacibiin maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaqi walaakina akarahum laa yaclamuun allah waxau idhi cirka iyo dhulka umaanaan abuurin annagoo ku ciyaaran oo dheeldheel iyo lahwi ka dhiganayna umaanaan abuurin ilaa xaq mooye wax kale kumaanaan abuurin laakiin dadka bedidoodu garan maayaan allah waxau idhi ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa insaanku ma wuxuu u malaynayaa in lagaga tegayo iyadoon xilbo saarayn oo amar iyo nahyi toona aan loo dirin afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasaa waanakum ilayna laa turjacuun ilaahay waxau idhi subxaanah ma waxaa u malayseen inaanu idiin abuuray dheeldheel iyo ciyaar ciyaar oon xagga iyagaba laydiin soo celinayn arrintaasi waa ma dhacdo midaan dhacayn weeyi ilaahay waxa uu idiin abuuray lixikmatin baaliga xikmad aada iyo aada u xeel dheer hiya cibaadatuhu waxdah laa shariika lah keligii in la caabudo oon cid kale lala wadaajin cibaadadiisa idan haadihi alcibaada waxay inooga baahan tahay si ay cibaado u noqoto alikhlaasu waalmutaabaca inaynu ilaahay keligii u badhax tirno oo cid kale aynaan la wadaajin keligii aynu barino keligii aynu ka kaalmo dalabno keligii aynu u tukano inuu u soomno inuu u salaadno keligii acmaasheenna oo dhan aynu isaga u jeedinno cid kale aynaan shuraako kala dhigin alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay waxa uu sugan diinta iyo daacada badhax tiran een wax kale lagu badhaxin haddiise wax kale aada ku darto ilaahay waxa uu xadiisulqudsiga ku yidhi taraktuhu wa shirka ninka iila yimaado camal wax kale uu ku qasay isaga iyo wixii uu ku barxayba waan uga tegayaa waayo ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa mid wanaagsan wanaag mooye wax kalena ma aqbalo idan laabudda min alikhlaasi lilahi waxdah waxaa kaloo lagama maarmaan ah in camalkeenna iyo cibaadadeenna nebi moxamed aynu kaga dayanno sala allahu calayhi wasalam oo aynaan ilaahay ku caabudin bidco iyo baadi aan daliil lahayn waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun waman camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun rasuulku waxa u yihi sala allahu alayhi wasalam qofka amarka yagan diinta ku soo kordhiya waxaan ka mid ahayn waa lagu celinayaa ee laga aqbali maayo waxaa lagu odhanayaa halkaad kala timid kula noqo waxaa lagu odhanayaa halkii aad kala timid iyo ciddii kuu horseeday ula tag waayo nebi moxamed baa ilaahay inoo soo diray sala allahu calayhi wasalam waxaan sunnadiisa ku salaysnayna laynaga aqbali maayo waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka camal sameeya arrinkayagu aanu ku dul sugnayn macnaha qofka cibaado sameeya cibaadadaasoo ilaahay iyo rasuulkiisu midna aanay amrin oo aanay ogolaan ilan shayga cibaadadee rabbi loogu dhowaanayo waa wax allah iyo rasuulkiisu ay ogolaadeen oo xaggooda ka yimid haddii kale sharci noqon maayo ee bidco ayuu noqonayaa iyo baadi wa kullu bidcatin dalaala marka rasuulku waxau ihi qofka sameeya camal aanaan amrin waa lagu celinayaa oo wejiga ayaa lagaga dhufanayaa maxaad ku falaysaa camal hadhow wejiga lagaaga jiidoo lagaaga dhufto waktigaad ugu baahi badnayd xasano aad ku badbaaddo inaad hesho walaalayaal idan haadihi alaaya facbudhu yacni weedhaa ama jumlada aayaddaa ka mid ah waa weedh uun ama jumlo ka mida aayaddii qur-aanka ahayde macnaheedu waa macnaha ballaadhan oo ah inaynu ilaahay keligii caabudno cibaado alla loo barax tiray nebi moxamedna lagaga dayanayo sala allahu calayhi wasalam ilaahay markuu ina amray amarkaa caamkee cibaadada guud ahaan ayaa waxaa kaloo layna amray amar khaas ah oo ah nooc ka mida anwaacdii cibaadaadka waana cibaadaadka qalbiga ee qalbiga laga qabto jawaarixduna ay rumaynayaan iyo ficilka ama camalka addoonku uu qabanayo ilaahay waxa uu yidhi waa jumlada ama weedha afraade watawakal calayh ilaahay tala saaro allah amarkaaga u dhiibo altawakul calى اllah huwa اlictimaadu calى اllahi maca alأkhdi biاlasbaabi الsharciya waa allah in la cuskado oo arrinka loo dhiibto iyadoo sababta sharciga ana lala imanayo oo sababta aan laga tegay oo waan tala saartay wax sababana samayn maayo maaha tawakul sababta uun baan samaynayaa ee ilaahay maxaan ka tala saartaana sax ma aha sida saxdii waxay tahay ilaahayna arrinka u dhiibo sababtana samee markaasaa ilaahay kugu guulaynayaa arrinkaaga tawfiiqdana aada helaysaa wa tawakal calayh ilaahay waxau uhi jala jalaaluh wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin allah uun dushiisa laa calaa gayrihi cid kale maya ilaahay uun tala saarta haddaa mu'miniin tihiin cibaadaadka marka laga warramayo noocyadeeda kala duwan cibaado walba tawxiidkaa iyo takhsiiskaa iyo qasrigaas ayaa ka muuqda oo aad ka milicsanaysaa wa cala allah maxaa loo soo hormariyey sida welilaahiba loo soo hormariyey ee wa ilayhi loo soo hormariyey ayaa wa cala allaahi loo soo hormariyey macnaheeduna waa xasri iyo qasri oo waxa weeyaan wa cala allahi laa calaa gayrih ilaahay oo keliya maaha cid kale eh isaga tala saarta weliba haddaa mu'miniin tihiin iimaankiinu sidaasuu idin amrayaa haddaydaan se ahayn ama iimaankiinu u dhaawacmuu kala dhiman yahay dee dhinac kalaa u dhaqaaqaysaan laakina almu'min yatawakkalu calaa rabbih wahuwa kaafiih isagaana ku filan alaysa allahu bikaafin cabdah waman yatawakal cala allah fahuwa xasbuh ilaahay ninka tala saarta ee arrinkiisa u dhiibtaa ma iisho allah baa ku filan oo kaafigiisa ah walaalayaal hada tawakul waa cibaado qalbi ah oo aada iyo aada muhiim u ah waxaa rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam low tatawakkaluuna calى allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayr takduu khimaasa wataruuxu biطaana haddaad ilaahay u tala saaranaysaan tala saarashadiisa xaqa ah ee dhabtee xaqa uu idinku leeyahay waxa uu idin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo waxaa aroortii cufkooda ay ka kal lahaan boggooda iyo beerkooda oo isku dhagan iyagoo gaajaysan meelna aan wax ku ogeyn laakiin cufka iskagama nagaadaano way ka duulaan oo way ka kal lahaan galabtiina waxay ku soo carraabaan iyagoo dharagsan oo boggooda iyo beerkooda u buuxo waxaa halkaa laga qaadanayaa tawakulka qalbiga iyo camalka jawaarixdu inaanu isdiidayn oo aanu iska hor imanayn waa caqiida xumo inaad labadaa iska hor keento oo tidhaahda haddiiba aan tala saartay maxaan ka shaqaynayaa maan iska fadhiyo waa khalad waxaanay dhaawac ku tahay caqiidada iyo islaamnimada aada u nisbo sheeganayso laakiin caqiidada saxdii waxay tahay rabbina tala saaro sababtana ku dhaqaaq walidaalika ayaa nabiga sala allahu alayhi wasalam nin baa u yimid markaasaa waxau uhi yaa rasuula allah acqilhaa wa atawakal aw uطliquhaa wa atawakal qaala icqilhaa watawakal nin baa nabiga u yimid sala allahu alayhi wasalam markaasaa waxau uhi rasuulkii allow hashayda miyaan dabraa oo ilaahayna u tala saartaa ilaalinteeda mise waan iska sii daayaa oo ilaahay un baan u tala saartaa nebigu waxau ihi icqilhaa watawakal hashaada dabro ilaahaagana tala saaro macnaha iyo muraadku maxaa uu yahay isma diidayaan tawakulka iyo sababtii inaad la timaado xagla laaban xoola kuma yimaadaan haddaad xoola doonto dee waad shaqaysanaysaa haddaad uba doonto dee waad guursanaysaa ruuxu waxa uu doono sababtiisa ayuu ku soconaya o uu ku dhaqaajinayaa walaalayaal qur'aanka kariimka ana arrintaasi in badan way ku soo aroortay oo ilaahay waxau uhi famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nnushuur arlada dacalladeeda iyo garbaheeda socda ilaahay arsaaqadiisana cuna xaggiisaana laydiin soo celinayaa oo laysu soo saarayaa shaahidku waxa uu yahay wa kuluu min risqi waxaa laga horreysiiyey famshuu fii manaakibiha laabudda min alxaraka soco waxaa la yidhi arlada dacalladeeda socda shaqo taga oo foofa oo ganacsada ilaahay arsaaqadiisana cuna waxaad cunaysaa waa min risqi illaah ilaahay baa ku siiyey ha yeeshee shay walba ilaahay sabab buu u sameeyey sababteedii u mar cunna laakiin arsaaqadii ilaahay baan doonayaa waanan fadhiisanayaa dee xagla laaban xoole kuma yimaadaan soo aayadda qur-aankii ma waafaqsana famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi u soco waxaa kaloo ilaahay uu yihi subxaanah faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllahi wadkuruu llaha kasiira lacalakum tuflixuun salaadii marka la dhammeeyo ee laga faaruqo faاntashiruu fi اlard arlada ilaahay ku faafa halkaad ku tukateen ha ka kicina lama odhan laakiin waxaa la yidhi faاntashiruu fi اlard arlada ilaahay ku faafa wabtaguu min fadli illaah ilaahay deeqdiisana dalba oo doona doondoon oo u socda ilaahayna in fara badan xusa si aada u liibaantaan aayadda waxaa laynagu tababaroo laynagu baray in yacni cibaadada iyo salaadii marka la dhammeeyo waa arrinkii aakhire eh dee arrinkii adduunyana lagu mashquulayo oo nin walba baylahdiisa ku foofayo taasi waxay tilmaamaysaa islaamkeenu inuu yahay islaam isu dheeli tiran oo miisaaman inuu yahay islaamkeenu oo adduunyo keliya ka shaqee laguma odhan aakhiro keliya habeen iyo maalin u xidhnow laguma odhan laakiin allihii adduunyada ku keenay inaad camirtood ka shaqaysuu kuu keenay aakhirana inaad camirtood u shaqaysataa lag loogu talagalay idan labadaba u shaqayso oo camir oo mid walba camalkeeda la kaalay weliba waxaa laynagu tababaray cibaadaadku qaarna waa mu'aqad qaarna waa mutlaq salaadoo kale dee wakti bay leedahay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta marka la dhammeeyo dee waad ka dhaqaaqaysaa laakiin dikrullah kaama hadhayo wadkuru llaha kasiira lacalakum tuflixuun haddaad shaqaynayso haddaad fadhido haddaad jiifto haddaad taagan tahay haddaad dukaankaaga joogto haddaad wasaaraddaada joogto haddaad xafiiskaaga fadhido wadkuru llaha kasiira waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii yidhi ii dardaaran oo waxaad ii sheegtaa waxaan ku tuntuunsado oo arrinka diinta iyo aakhiro ii soo ururiya waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah carabkaagu yuu ka zuulin inuu ilaahay xuskiisa ka qoyanaado goor walba walidaalika ayaa caaisha lahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanih awqaaddiisa oo dhan alla waa xusi jiray waa sifada ilaahay mu'miniinta ku ammaanay fii kitaabih aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim waa kuwa allah xusaya hadday taagan yihiin iyo hadday jiifaan iyo haddii ay fadhiyaanba xuska ilaahay meella kaaga faaruqi maayo waastaqfir allah alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waxaynu wax ka soo tilmaanay facbudhu watawakal calayh weedha ugu dambaysay shanaad aayadda waxa ay tahay wamaa rabuka bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa ma moogana waa taalacanayaa waanu arkayaa waanu og yahay waanu maqlayaa laa takfaa calayhi khaafiya waxaa aayadda ku sugan alistishcaaru bicadamati اllahi wa muraaqabatih in mu'minku qalbigiisa uu ka dareemo ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo taalacashada rabbi u taalacanayo ee uu eegayo ee uu ka sarreeyo si ay taasi u dhaxal siiso inuu wixii camal iyo cibaadaha cimrigiisa ku camiruu ku dadaalo wixii macsiyo iyo dembigana uu ka durko ilaahay waxau ihi ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay waxa uu ahaaday korkiina mid idin daalacanayoo idin eegayo oo idin arkaya ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaahay wax alla wax kaga qarsooni ma jiro cirka iyo dhulka toona ilaahay waa idin arkayaa waanu idin taalacanayaa wa huwa macakum aynamaa kuntum ay bicilmihi wa ixaatatih wa qudratih ilaahay miciinuu yahay iyo la jirkiina meel kastoo aada joogtaan iyo wakti kastoo aada joogtaan waxa uu miciina ku yahay ogaalkiisa iyo awooddiisa uu idin arkayo ee uu idin ilaalinayo kor uu idinka daalacanayo wamaa takuunu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aanin walaa tacmaluuna min camalin ilaa kunna calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih wamaa yaczubu can rabbika min midqaali daratin fi اsamaa'i walaa fi lard ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله وxau hi جل جaلاaله يعnي arin kuma sugnaatin نeبi allow arrimahaaga ka mid ah qur'aan ma akridid camal ma qabataan acmaashiina ka mid ah ilaa haddii aad camal uun ama arin uun ama sha'ni uun aad ku sugan tihiin kunaa عalaykum شhuhuuda waxaanu ahaanay korkiina kuwo goobjoog oo idin daalacanaya oo idin arkaya oo wax ka qarsooni aanu jirin allah waxau ihi subxaanah quraanjo wax leegi ilaahay cirka iyo dhulka toona kagama qarsoona intaa wax leeg iyo wax ka yar iyo wax ka weyn midna rabbi kama qarsoone wax walba waa u muuqdaa taasi waxay keenaysaa inaynu ilaahay markaa iska ilaalino si aanu inoogu arag waxaanu raallida ka ahay haadihi almuraaqaba waa arrin aada iyo aada muhim u ah imaamu axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah waxa uu ku soo celcelin jiray akrinta labadan bayd idaa maa khalawta dahra yowman falaa taqul khlwt wlaakin qul calaya raqiibu ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وعو كعل علين شري ورهوي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب marka aad cidlooteed keligaa noqoto keligaa bannaan markaad u baxdo ha odhan waa keligay oo cidlaa noqdo maanta keli baan ahay laakiin waxaad tidhaahdaa ilaahay taalacanaya oo i arkaya oo iga sarreeyaa jira walaa taxsabanna allaha yakfalu saacatan ha u malaynin ilbidhiqsi ilaahay makhluuqaadkiisa inuu moogan yahay walaa anna maa tukfii calayhi yagiibu waxaad kala dhuumanaysaana inuu ilaahay ka qarsoomayo hamoodin assiru cindahu calaaniya waxaad aduu qarsanaysaa ilaahay agtiisa waa ka cadyaho waa calaaniya caadma saara idaa maa khalowta biriibatin fii dulmatin wannafsu daaciyat ila طugyaani faاstaxyi min nadari ilaahi waqul lahaa ina aladii khalaqa الظalaama yaraani waxa uu shaacirkaa kala lahaa marka naftaadu ay meel mugdiya kugula khaali noqoto iyadoo ay kuugu sheekaynayso alla ilaahe maantaad makhluuqii ka qarsoontay ood jaanis macsiyadii u heshee ka fara qabso marka ay naftaadu waxaa kuugu sheekaynaysa adoo cidlo ah waxaad ku tidhaahdaa faاstaxyi min nadari ilaahi waqul lahaa ilaahay eegmadiisa ka xisho allaha ku taalacanaya ka xisho waxaanad naftaada ku tidhaahdaa ina aladii khalaqa adalaama yaraani mugdiga iyo meeshaad ku dhuumanayso khaaliqii abuuray ayaa i arkayoon ka xishoonayaa ku dheh haadihi almuraaqaba waa arrin aada iyo aada muhiim u ah xadiidkii cumar ee dheeraa ee saxiixa ahaa darajat lixsaan waa an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak darajada darajaadka diinta ugu sarraysa waa darajat lixsaan macnaheeduna waxa uu yahay inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkaysood isha ku hayso waxaynu naqaanaa qofku haddii cid u xurmaynayo uu qadarinayaa uu arkayo wuu is-ilaaliyaa wuu isdhowraa hadda waa makhluuq daciif oon awood lahayn walilahi almathalu alaclaa laysa ka midlihi shayun wa huwa samiicu lbasiir maxaad u malaynaysaa qofka qalbigiisa kusoo xaadirsada inuu ilaahay caabudayo sidii wuxuu arkayo siduu isku ilaalinaya aada iyo aada buu isku dhowraya waxa uu ku dadaalayaa cibaadada iyo camalka uu qabanayo inuu wanaajiyo ila ilaahay wuxuu u caabudayaa sidii wuxuu arkayo isagu haddaanu arkayn alla arkaya waxaanu ku dadaalayaa waxaanu ilaahay raalli ka ahayn inaanu yacni samayn si aan ilaahay ugu arag idan ixsaanku waa inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkayso fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaanad adigu arkayn isagaa ku arkaya rabbi oo ku taalacanaya waxaa halkaa culimadu ay ka soo qaateen dadka muuminiintii ilaahay laba maqaam midkood inay ku caabudayaan maqaamu lmushaahada wa huwa aclى lmaqaamaat maqaamu alcaarifiina wاlcubaad iyo maqaamu lmuraaqaba maqaamu lmushaahada maqaamka aragtida iyo ru'yada waa darajada ugu horeysa ee caarifiinta iyo alla yaqaanku ilaahay ay ku caabudaan waana an tacbud allaha kaannaka taraah inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkayso waa maqaamka mushaahadada inaad arkaysoo kale ayaad rabbi u caabudaysaa aada buu ruuxa darajadaa gaadhaa isku dhowraya maqaamka labaad waa maqaamu lmuraaqaba kaa haddaad gaadhi weydo waa inaad rabbi ku caabuddo inuu isagu ku arkayo ku taalacanayo haddaanad adigu arkay waa darajada labaad ee fain lam takun taraahu fainahu yaraak waayo maqaamu lmushaahada waa qeybta hore an tacbud allaha kaannaka taraah maqaamka ku xigaa waa qeybta labaad fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaanad adigu arkayn allah ku arkaya markaa waxaad ku caabudaa inuu alla ku arkayu ku eegayo oo uu ku taalacanayo wax kaa qarsooni aanu jirin arrinkaaga xagga rabbi idan haadihi almuraaqaba waa arrin aada iyo aada muhiim u ah oo ruuxu ay tahay inuu soo xaadirsado marka uu macsiyada jaanis u helo marka uu cidlada fadhiyo marka kombyuutarkiisa uu hor fadhiyo marka uu moobilkiisa cidlada la joogo waxyaabaha maanta laynoo sahlay ee xumaan iyo fawaaxish oo dhan lagu soo guray ruuxu markaa hadduu idhaa cidina kuma jeedo kuma arkaysa ka fara qabso dee muraaqabadii iyo iطilaacii ilaahay ayuu fudaydsadoo ma qadarin wamaa qadaru llaha xaqa qadri waayo ruuxu ilaahay haddii uu qadariyo u weyneeyo amarkiisa iyo taladiisana wuu qadarinaya uu weyneynaya haddii se alla kula fududaado arrinkiisuna waa kula fududaanaya walidaalika ayaa salafku ay yidhaahdeen laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ilaahay ha ka yeelin cidda ku soo eegaysa ka kuugu fudud haddaad ilmaha yaree gurguuranayana ka dhuumato ilaahay subxaanahu wa tacaalaana aada iska eegi weydo waa ayaan daro laa tandur ilaa sigari almacsiya walaakin undur ilaa cidami man casayd macsiyada yaraanteeda ha eegin laakiin weynida allahaada caasida eeg walaalayaal wamaa rabbuka bigaafilin camaa tacmaluun aayaddaas shanteeda weedhood haddii aynu weelayno oo aynu ku camal fallo ifkeenna iyo aakhiradeennuba waa ku islaaxayaa rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin waadil shirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaaka acdaa diinika ya rab اlcaalamiin allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa allahuma balliغna lishahri ramaضaan allahuma balliغna ramaضaan allahuma balliغna ramaضaan wاjcalna miman yacmuruhu bاlcamali الصaalix ya rab اlcaalamiin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد